barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantan soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna waa lixda iyo barka aruurnimo waa arbaco sagaaliyo tobanka juun sanadka laba kun sagaaliyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada boorama ka hirgelisay xarun lagu kaydiyo dhirta
bulshada boorama ku nool waxaan u diyaarinay dhirta nuucyadeeda kala duwan hadday noqoto dhirtii ubaxyadii guryaha lagu qurxinayey hadday noqoto tii kale ee beeraha lagu beerinayay sida cambababaygii iyo liintii iyo cambalafkii iyo adfookaadhadii nuucyadeeda kala duwan geedihii waaweynaaye harhka waxaad kalood maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay abwaanad ku nool dalka jabuuti oo ragga abwaanada ah kula tartanta heesaha iyo gabayada waxaa kalood maqli doontaan kaalintii heesaha lab jacayl dhibay oo dhankaaga laguma dhaafe dhaayahayga dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin
amba dhowr jeer kuu dhawaaqo iga dhaqaaqdu dhegaysan weyde qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaane marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiil sare iyo diblomaasiyiin maraykan ah ayaa sheegay in maraykanku aanu diyaar u hayn inuu dabciyo cadaadiska xoogan ee uu ku hayo iiraan laakiin saraakiisha ayaa sheegay in ujeedada maraykanku aanay ahayn in uu dagaal bilaabo walaaca laga qabo dagaal dhex mara maraykanka iyo iiraan ayaa sii kordhayay tan iyo markii iiraan lagu eedeeyey inay qarxisay laba markab oo nooca saliidda qaada ah oo marayay marinbiyoodka hormus saraakiisha sirdoonka ee maraykanka ayaa sheegaya in bishii lasoo dhaafay ay xogtu muujinayso falal badan oo khalkhal gelinaya amniga bariga dhexe falalkaasi oo lala xidhiirinayo dowladda iiraan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bilaabay ololihiisa doorashada tartanka laba kun labaatanka madaxweynaha ayaa arrintani kaga dhawaaqay habeenkii xalay ahaa magaalada orlando ee gobolka florida trump ayaa la hadlay boqolaal dad ah oo goob fagaaraha isugu soo baxay isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay xilka madaxtinimada maraykanka madaxweyne trump ayaa la tartami doona tartamihii kasoo dhex baxaa tiro aad u fara badan labaatan kor u dhaafaysa oo xisbiga dimuqraadiga ka socda dhinaca kale waxaa soo baxaya in ra'yo ururin la sameeyey ee muujinayso in gobolada qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dhalinyaro ka qalinjabisay kuliyadda beeraha ee qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala gobolka awdal ayaa magaalada boorama ka hirgeliyey xarun lagu kaydiyo noocyada kala duwan ee dhirta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boorama kasoo diray haashim sheekh cumar good ururka dhallinyarada ee magaciisa la yidhaahda sekro wuxuu ka mid yahay ururada ka shaqeeya deegaanka ee ka dhisan gobolkan awdal gaar ahaan magaalada boorama mustafa cilmi maax wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha ururka wuxuuna warbixin kooban iga siiyey xarun dhirta ay ku buqliyaan ururku si ay dhirtaasi ugu qaybiyaan bulshada degan magaalada boorama halkan aan ku sugannahay waa xarunta aan ugu talagalnay magaceeda la yidhahdo boorama nursery center waa xarun loogu talagalay in dhirta nuucyadeeda kala duwan lagu koriyo oo lagu xanaaneeyo deetana hadhow magaalada bilicdeeda iyo deegaanka bilicdiisa kor loogu qaadi doono bulshada boorama ku nool waxaan u diyaarinay dhirta nuucyadeeda kala duwan hadday noqoto dhirtii ubaxyadii guryaha lagu qurxinayey hadday noqoto tii kale ee beeraha lagu beerinayay sida cambababaygii iyo liintii iyo cambalafkii iyo adfookaadhadii noocyadeeda kala duwan geedihii waaweynaaye harhka dhirtii dhirtiinii hore sii dabargoasa sidii gobkii sogsogtii iyo galoolkii inaanu soo celinno ayaanu ugu talagalnay markaa dhirta haddaan bilownay halkanaanu ku diyaarinayna insha allah mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inay noqoto meel loo soo doonto dhirtan noocyadeeda kala mustafa wuxuu iiga warramay in dhallinyarada aasaastay ururkani ay ka baxeen jaamacadaha ku yaala magaalada boorama sidaas awgeedna ay ka go-an tahay sidii ay dadkooga uga faa'iidayn lahaayeen wixii ay soo barteen isla markaasina ay deegaanka wax uga qaban lahaayeen duwan meeshani waxaa abuuray oo sameeyey urur dhallinyaro ah oo ka baxay jaamacadaha camuud iyo eelo ee, kana baxay beeraha iyo deegaanka markaa markii ay jaamacadda ka qalin jabiyeen cilmigii ay soo barteen een, ma aha inay guryuhu la fadhiyaan ma aha inay shaqo u raadiyaan laakiin waa inay waxyaabo kale oo dee cilmigii dee deegaankay ku celiyaan ay uga faa'idaystaan markaa annagoo urur dhallinyaro ah oo aanay cidina caawinayn ba halkani samaynay een, annagoo hawshaa ku guda jirna ayaan waxa soo baxday ee, tartan loo yaqaano halabuurka ganacsiga oo ay soo qaban qaabisay xarunta job center een, waxaana maalgelinayay premier bank deetana tartankii baanu galay annagoo neersaniganii wadana ayaanu tartankii galay tartankii baan ku guuleysanay kun dollar lacagan ku guuleysanay kunkii baanu ku samaynay halkaas Een, alxamdulilah de maanta halkay mara sawadiga arkaya Een, meeshani waxaan uga mahad celinaynaa een, maamulaha iskuulka m b k oo halkani noogu deeqay Een, iyadoo aad arkaysaan ee, meeshani dee aanu ku samaynay marakaneeco anaan haysanin shabagii loogu talagalay oo taasi laftirkeedu baahiya ay jira ay tahay laakiin haddana alxamdulilah si kumeel gaadha ayaan usii bilownay waxaan rajaynaynaa wixii ka dhammaynaa inaan ku dari doona haddii ilahay suleykha cumar geedi waxay iyaduna ka mid tahay dhallinyarada aasaasay ururka sekro waxayna tilmaantay tirada geedaha ay ku biqlinayaan xarunta korinta dhirta ee ku taalla magaalada boorama laba kun iyo shan boqol oo geed baa ku yaala oo lagu talagalay inay een, muddo dhow soo bixi doonto ood arkaysaan marka intii u horreysay inay soo baxday intii kalena weli hay carrada ku jirtay soo baql- biqlay sidaa had maanta noogu soo booqateen xarunteedaan ku xanaanaynaynay geedaha borama nursery center oonu ugu talagalnay inaan maxaa ahayday dhir ku korino aad nagu soo booqateen baan iiga mahad celinaynaa Een, meeshani w- sida aan hore idinku sheegnay waa meel annaga oonan cidna caawinaynin haanu bilowna weeyaan weli haddana walaahi wax caawimaada ma hayno laakiin waxa maxaa ahayday baahiyaha jira ee meeshan iminka waxa weeyaan waxay u baahan tahay dhaqaale waayo waad arkaysaa meeshan waxay u baahan tahay in maxaa ahayday shabigii la saarayay ayay u baahan tahay xarka u noqonayay sidoo kale biyihii waxay u baahan tahay taangigii biyihii oo meeshan oo kale biyo biyo yaraan baa ka jirta oo biyihii bay u baahan tahay sidoo kale dhaqaalihii xitaa aan ku dhaqaajin lahayn baan u baahannahay waxyaabo badan oo dhaqaala ah ayaa ka dhiman haweenku say uga qayb qaata dhowrista deegaanka iyo beerista dhirta haweenku waa kuwa ugu fi- ugu ro- uguba fiican baan odhan karaa xagga activity-ga marka la eego neersariga iyo x- iyo xanaanaynta aad bay ugu wanaagsan yihiin maxaa haday annagoo imika waxaan ururka kaga tirsanahay saddex hablood baanu ku jirnaa ayaan kaga jirnaa ururka saddexdeeda hablood dee urur maxaa haday activity kasta oo la sameynayo oo neersarigan waanu ka qayb qaadanaa waana kuwa ugu fiican ee maanta maxaa haday in hal abuurka iyo samayn karaya maxaa haday inaa ay dhirtanu kobcdo dumarku aad ujeeddada aad ka leedihiin dhir beeristani maxay tahay ujeedadaanu ka leenahay waxa weeyaan inaan maxaa ahayday dhirtani waxaan ugu talagalay in aan waad ogtao iminka deegaankii baa sii burburaya meelo badan oo waxaa jirta maxaa ahayday dhirtii hore ay ka nabaad guurtay oo u baahan inaa maxaa ahayday balatation lagu sameeyo dhir lagu beero iyo maxaa ahayday bilcinta magaalada inaa lagu qurxiyo meelaha sida wadooyinka oo kale aanu ku qurxino baan ugu talagalnay si ay u noqoto magaalada boorama mustaqbalka maxaa ahayday goob ar- cagaaran oo loo soo dalxiis tegi doono ilaa maxaa ahayday shan boqoloo geed gaadhaysa ayaanu qaybinay aduu sanadkii hore ilaa ilaa sanadkan aanu qaybinay oo nagu qaybinay xarumahii ay ku munaasibka ahayd sida maxaa ahayday dhakhtarada iyo wadooyinka oo meelihii loogu talagalay ee, qurux- qurxinta iyo harka aanu ku beernay een, iskooladoo kale baanu u qaybinaa masaajiidoo kale baan sidoo kale u qaybinaa iyo maxaa ahayday xarumaha maxaa ahayday kale ee loogu ee, u baahan xaashim sheekh cumar good v o a boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta mukhtaar beerhof iyo asma saban
yartu dhiindhiin dhahayo wacanay asal dhaladiyo dhaqan xiriiray idhex qaade kala yara dheelne
yarku dhindindhigiyo roono amba dhiigow kaama dhiri so dhowaadii kala yara dhilni
yartu dhiindhiin dhahayo wacanay asal dhaladiyo dhaqan xiriiray idhex qaade kala yara dheelne
yarku dhindindhigiyo roono amba dhiigow kaama dhiri so dhowaadii kala yara dhilni
naf jacayl dhibay oo dhankaaga laguma dhaafe dhaayahayga dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin dhindi iga dhaqaaqdu dhegaysan weyde dindin yarku dindin dhammi dindin dindin laf jacayl dhibay oo dhankaaga laguma dhaafe dhaayahayga dindin yartu dindin dhexdu dindin
amba dhowr jeer kuu dhawaaqo iga dhaqaaqdu dhegaysan weyde dindin yarku dindin dhammi dindin dindin dhibicda da'aysiya dhulkoo barwaaqa ee haga waqane ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooyo may dhalin wadigu dheerto igu dhex nooshe dindin yartu dindin dhexdu dindin
dhibicdooda ay siiya dhulkoo barwaaqa dhihaga wacani ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooya maydhalin wadigu dheertoodigu dhex nooshee dindin yarku dindin dhammi dindin dindin dhibicda da'aysiya dhulkoo barwaaqa ee haga waqane ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooyo may dhalin wadigu dheerto igu dhex nooshe dindin yartu dindin dhexdu dindin
dhibicdooda ay siiya dhulkoo barwaaqa dhihaga wacani ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooya maydhalin wadigu dheertoodigu dhex nooshee dindin yarku dindin dhammi dindin
dhibicda da'aysiya dhulkoo barwaaqa ee haga wacane ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooyo may dhalin wadigu dheerto igu dhex nooshe dindin yartu dindin dhexdu dindin
dhibicdooda ay siiya dhulkoo barwaaqa dhihaga wacani ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooya maydhalin wadigu dheertoodigu dhex nooshee dindin yarku dindin dhammi dindin heesaasiyaalkayna kaga gudubna mukhtar birof iyo asma saban ayaa ku luuqeynayay abwaan deeqa duniya waa abwaan u dhalatay dalka jabuuti waxayna ragga kula tartantaa curinta heesaha iyo gabayada sidoo kale waxay dhanka samaynta heesaha ka taageertaa dhalinyaro yaryar oo jecel fanka magaalada jabuuti caasimada dalka jabuuti ayay ugu warantay wariyaha v o a sagaal siciid farax aad iyo aad baa lagu soo dhawaad sar siciid faarax waad mahadsantahay siaad ugu soo marti qaada walaashay darmaamsha dhallinyarta waa mahadsantahay abwaane weligaa bo- gabdhaha difaacda adigu haa waa runo aad baan u tanfaco hablaha soomaaliyeed siba dhallinyarada hees dhigahadal markay maqlaan aad bay u cadhoodaan dee laakiin waxaa la yidhi af af ka dambeeyaa ba-aye dumarka horta abwaaninta ku yar ma garan abwaanintu hadday ku yar tahayna rag way ku farfardeeyaan ma garan farafardaynta dumarka aad baan uga xanaaqaano ma garan dee haddii de hablaha lagu farafardaynayo lalahaa hayraadsan iyo gabadhaa bilan ba ay sugaysa habarooran waa baxdayde horta jacaylku bah malaan leehay waa runo wuxuu idhaa gabadhaa bilan baa ay sugaysa habarooran waa baxdaydee cagadhibo baalalay sideedii boodboode saabuilku idhaa ma garan baalalay waa horta waa balambaalis gabadhi balambaalis ma noqoto hadalka abwaanka sameeyey ka noqon leh horta horno isagu fanaan kugu qaaday abwaan baa samey marka abwaankii baad na u jawaabaysaa gabdhaha difaacaysaa maxaad ku difaacday gabdhaha marka abwaanka aad baan uga jawaabaya waxaan leehay bilicdaada quruxda basar xumaatay hablaha biliseed kuma bogayaane way ku baalmarayaan kaa wada baydhe haa ballantii adkaydiyo burjigii jacaylka adadkaaga baxno badda moojabkeegad dhaxaad degaysa ballantii adkaydiyo burjigii jacaylka adadkaaga baxno badda moojabkeegad dhaxaad degaysa fashaalka suuqiyo balolay ciyaarta adigow badheedho nafta beenu sheege ragu kaa badano kaa wada boqorsan hadalkaagan bilayne habadilin hablehe bartadaa ku ekow hadalkaagan bilayne habadilin hablehe bartadaa ku ekow hadalkaagan bilayne habadilin hablehe bartadaa ku ekow marka waxaa leedahay hablihii een, soomaaliyeed ee ka xanaaqay heestaasoo taabaan idinku bedelay Waxaa- waa sidaa hadalkaagan bilayne habadilin hablehe bartadaa ku ekow abwaan marka abwaaninta maxaa leedahay heesaan samaynaya horta anuu abwaanintaan ahay weligay dhiga hadal maan samayn fankaygana laba iyo toban jir ilaa shan iyo lixdan oo rag iyo dumar leh inanka u weyn waa shan iyo lixdan Oday- qofka u weyne heesayga qaadi waana nin cabdiraxmaan uxba la dhaha laba iyo toban jir na naagta tababartaan ahay yaa heeska maalin bay qaado de maanta soomaali waxaa noqday muraayado aad baa la igu daydo yar yar midhan baa jira gruubkay kamid tahay dadaaqsan ayaan la adba ood garanaysaa xilligay soo baxdeen ood garsa labkii lix iyo tobankii baxeed markaan gabadha yar soo saarayay aqal walba laga xidho naafta may waalantaha laygu yiri ma waaliye yaa hooyadu ilmaha imika dhashay afgarataa markay saa u qabto u aamusa ama macalinkuna waa sidaa anu horta heesaa dhiga hadalka waa nacaa dhiga hadalka anu aad aabbaha jacaylkaana haddaan hees samaynayo jacayl baana haddii aan anu qaadayo jacayl baana aabbaha jacaylka boka
marka hadda abwaanada hadda u jawaabayso adig kaa yar xanaaqaan ka warqudho horta waxaa la yidhi dheriga karka maxaa ka keena waa kureerka maa hablihiiyo waxaan arkay fadhiyo oo heesta wiilka qaas markuu qaadayo hay i aad u shitaan waa fanaanka ma adaa dalbaday hadda aad dalbanayso shan haddaad samayso labaatan baad iga heli waa maxay haddii abwaanada tahayna ya haddii abwaanka tahayna dee waa waxaa jirtay hees hees wax ahayd berdhawid gabal laisku hayay oo aad la suu jaba ayaan arkayay araweelana imakaana ku hablaha iga yarar baan u daayay ana dumarkaana buan u hee bal gabadhaa balan baa isugaysa habaroorin haddaad tidhi yaa rag kaa badan oo kaa wada boqorsan baan idhi bal jawaabta kale abwaanka haysta sameeyow waan ku sugaya maan leh anu codka waan kusoo dare aduu erayadma ku jiro codka kusoo dar maan leh haddii kale dilaa waxaa jira een, abwaanada ama dhalinyarada ama raggaba guud ahaan wax ku dhaca oo iyagu ay ka hadlaan dhibaatooyin dumarku ay u geystaan marka haddee kii dhibaato lagu sameeyey ama jacaylkii lagu xumeeyey ama waxyaabo kale iskaga dhaceen maxaa leedahay hadduu iska yar calaacalo dhegayso waa run horta habluhu way badan yihiin mid baa xumeyse dumarku may wada xumeyn horta mid baa la dhalatay mid buu dhalay mid baa hooyadiya ya ha faraheenu ma sinno ama qaar war aniga horta tii ku xumaysa kuwa kowa leedahay horta rag ay xumeeya ee aada ugu eriya abwaaninta kow aniga aad baa cali laygu hayaa ya marka abwaano dumarku aad bay u necab yihiin de haddii aad dumarku dhaga hadlaysid midun baa ku xumayse ya dhinaca kale unaga badho tu kula ku cajubisay waad heli haddii cajilintu halkaa kaaga godayna dee sasa sabo marka waxaa leedahay dumar haddaan nahay fankiina looma ogolo abwaanadiina looma ogolo siyaasadiina looma ogolo lacagtiina looma ogolo quruxdiina looma ogolo waxbana looma ogola waxaa la yidhi horta dumarkii ya xaafadda unbay fadhiyaan baa la yidhi berigii hore xaafadiina fadhinayo raggii way gabeen xaafadihiina ya xaafadihi way gaben oo biilkay keeneen wanay gabeen hadday xaafadda fadhido waxaa la waraa xaafadda bay fadhidaa Ee, hadday fadhido hadday imka fadhido iyagii baaba nagaboona bixiyeyba hees binta cumar gacal qaadaysay oo beri aan yaraantii anoo yar ku aqlisaa jirtay waxaa jira hadda laxanka haddaan khaldaa laga raalli haadee hadduu reeri gabagaboodo gurbaankiisuna xumaado waxaa gabayaabahoode xilguda oo garasho yeelo dee xilkoogii bay gabeen raggani
taasi waxay ahayd abwaan deeqa duniya oo magaalada jabuuti ugu waramaysay wariyaha v o eda sagaal saciid faarax halkaad kala socotaana waa lalantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington haatan aan ka codsado jamaal axmed cusmaan inuu inala socodsiiyo wararkii u dambeeyey ciyaaraha caalamka
aad baad uwansan tahay xuseen kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa weli ka soconaya waddanka brazil kulamo ka tirsan koob amerika ee ay ciyaarayaan dhowr waddan oo amerika latin america ka socda iyo dalka qatar iyo dalka jabaan sidoo kale waxaana kulmadii shalay dhacay ay kooxuhu isku arkeen dalka bolivia ayaa waxa uu la ciyaaray waddanka beru waxaana bolivia lagu awoodroonaaday gool iyo saddex gool oo beru ay la timid brazil iyo venezuela ayaa kulan kale oo xiiso badan waxaana kulankaasi daqiiqadii loogu talagalay uu ku dhammaaday goolola'aan eber iyo eber ah gruubkaasi oo laba kulan ilaayo hadda la ciyaaray waxaa min afar dhibco iskale brazil iyo beru waxaa laba laba dhibcood iskale oo laba mar baraari gashay venezuela halka bolivia aan marnabo badanin kulamo kale ayaa waxaa sidoo kale la filayaa inay maanta dhacaan kulanka ugu soo horreeya gruubka b waxa uu dhexi doona colombiya iyo qatar shanta iyo barka galabnimo waddanka brazil wakhtigeeda ka kulankaas oo ah kulan xiiso badan colombiya ayaa lugtii koowaad ama kulankii koowaad ee ciyaartay koobkani waxa ay argentina kaga awoodnaatay laba gool iyo waxba halka qatar ay iyaduna bareejo laba iyo laba hore ula soo gashay xulka dalka baragway waxaa qatar ay doonaysaa si ay uga sii mudahaato koobkani inay ugu yaraan ay sii badiso ama ay sidoo kale iska ilaaliso in guuldarro ay la kulanto gruubkaasi b kulan kale ayaa dhici doona argentina ayaa la ciyaari doonta baragway baragway hal dhibc ayay iska leedahay argentina wax dhibc iska- iskama lahan waxaana gruubkaasi hogaaminaya oo kulamadii dhacay ilaa hadeertan kaalinta koowaad ku jira xulka dalka colombiya oo saddex dhibcood iska leh baragway iyo qatar min hal dhibc ay iska leeyihiin halka argentina aan wax dhibca iska lahayn dhegaystayaal waxaa sidoo kale dhinaca kale socda koobka haweenka ee adduunka dalka talyaaniga ayaa la ciyaaray xulka dalka brazil waxaana ah, xulka dalka brazil looga wadronaday gool iyo waxba jamaica waxa ay la dheeshay xulka australia afar gool iyo gool australia ayaa ku wadronatay kulamada maanta dhexi doonana waxay yihiin jaban iyo ingiriiska oo gruubka d ah scotland iyo argentina ayaa sidoo kale wada ballansan oo ciyaari doona natiijooyinka iyo waxyaabaha ku soo kordha waan idiinsoo gudbin doonaa warar kale oo goosgoosa haddaan idiin dulmarno ciyaaryahankii hore ee naadiga arsenal ee u ciyaari jiray fedri lumberg ayaa waxaa loo magacaabay tobabar ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee arsenal sidoo kale naadiga kubadda cagta real madrid ayaa weli raadinaysa ciyaaryahan paul bogba inay la soo wareegto waxaana la filayaa in ay heshiis la gaarto naadigaasi warar waxaa jira soo baxaya oo sheegaya in naadiga manchester united ay dhowr ciyaartooy iska diri doonto waxaana ka mid a ciyaartooyda ay suuragal ka tahay in naadigaasi iska dirto uu ka midka yahay lukaku halka qandaraas cusub uu la soo saxiiday ciyaaryahanka khadka dhexe xulka dalka spain u dheela iyo naadiga kubadda cagta ee manchester united ciyaaryahan juan mata oo qandaraaskiisa naadiga manchester united sii kordhiyey oo sii xoojiyey manchester cityna waxa ay wada xaajood kula jirtaa xiryahanka naadiga atletico madrid u dheela ee rodri kooxaha ayaa weli waxay yihiin kuwo isdhisaya oo doonaya inay xil ciyaareedka soo socda wacdaro dhigaan atletico madrid ayaa waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka banfica u dheela ee felix waxaana jirta in dhinaca kale dhowaantan kadib markii michel platini lagu helay in uu wax isdambarin ku sameeyey qaabkii loo xushay cidda martigelinaysa koobkii adduunka sanadka iyo sanadka ka ayaa waxaa weli baaritaanada musuq maasuqa la xiriira yihiin kuwa sii socda oo la filayo in uu sii ballaarto xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wadasanno codka fanaanka maxamed b k iyo heeskiisii dhulka soco in kugu filan
dunidani dhammaadkiyo gabaldhaca istaagte didibkay ku joogtiyo xar ku galay dhigteedii dunidani dhammaadkiyo gabaldhaca istaagte dibkay ku joogtiyo xar ku galay dhigteedii eelibay ku curato marka dhinacka aw daba dhankala banaano qabyaday qabyaday la dhalaatay eelibay ku curato marka dhinacka aw daba dhanka kala banaano qabyaday la dhalatay qofka aad wax dheer tahay waxaa jira inkaa dhiman oo loo dhammaystiray qofka aad wax dheer tahay waxaa jira inkaa dhiman oo loo dhammaystiray labo dhagax haddaa tahay nin dhexdood ka soo baxay raganimada dheeraha ruux ku dhaafsan baa jira haysodhannin muu dhalan ruux ku dhigmo kale haysodhannin muu dhalan ruux ku dhigmo kale dhulka waxaa kugula nool nin hortaa adoon dhalan haysodhannin muu dhalan ruux ku dhigmo kale haysodhannin muu dhalan ruux ku dhigmo kale dhulka waxaa kugula nool nin hortaa adoon dhalan ta dunida soo maray maalmaha dhanaan iyo wakhtiyada isdhalan rogaa casharkooda soo dhammay dhibta dunida soo maray maalmaha dhanaan iyo wakhtiyadan isdhalan rogaa casharkooda soo dhammay marna dhammaac ku joogsaday marna dabina loo dhigay marna dhaxan dabayshaday marna dhammaac ku joogsaday marna dabina loo dhigay marna dhaxan dabayshaday nin dharaara soo jiray waya arag dhammaystiran dhulka meela fara badan cagihiisa soo dhigay ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray waalidkii dhalmada baray nin dharaara soo jiray waya arag dhammaystiran dhulka meela fara badan cagihiisa heesaasi b k ay- ayaannu kusoo gabagabanaynaa idaacaddeena duurnimo xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
adoon dhalan ta dunida soo maray maalmaha dhanaan iyo wakhtiyada isdhalan rogaa casharkooda soo dhammay dhibta dunida soo maray maalmaha dhanaan iyo wakhtiyadan isdhalan rogaa casharkooda soo dhammay marna dhammaac ku joogsaday marna dabina loo dhigay marna dhaxan dabayshaday marna dhammaac ku joogsaday marna dabina loo dhigay marna dhaxan dabayshaday nin dharaara soo jiray waya arag dhammaystiran dhulka meela fara badan cagihiisa soo dhigay ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray waalidkii dhalmada baray nin dharaara soo jirin waya arag dhammaystiran dhulka meela fara badan cagihiisa soo dhigay ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray ha ku noqon dhallaankii waalidkii dhalmada baray waalidkii dhalmada